weliba dhibaato hoogan hajeerta iyo ceelalkii biyo deegaanada maamulka s s c khaatumo oo muddo dagaalayo ku dareerana welina taasi saamaytay bulshada ka dhaqan deegaanadaas maadaama biyo nololo bani-aadanka muhiimiyo ayina si landaboola baahida biyo ee ku jarta deegaanadaasi weliba wasaaradda tamartiiyo biyo xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ta maamulka s s c khaatumayo bilaabana sidii landayac tiri lahay ceelalka biyo iyo hirgelinta waxaana u subaa agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyo maamulka s c khaatumo salmaan aadan xasan yay sheegay intii reedan dayactiro ka sameey doonaan ceelalka biyo deegaanka tukarag oo dadka deegaanka baahidio biyo iyo hagudbiyeena waxaan isku sugannahay degmada tukarag annagoo ka jawaabayna baahiyihii aan hore u tijaabinay sahan ugu samaynay ceelkii tukaraqeed oo ay khasaaro badan gaadheen oo haddii hamaha noqoto hadday noqoto motoorka annagoo la kaashananaba wasaaradda federaalka heer federaal ee biyahay tamarta iyo hay-adda unicef oo kasoo jawaabtay baaqeygii ka mas-uuliyad ahaan ka wasaarad ahaan waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasaaradda federaalka oo si wacan u garab taagan wasaaradda heer gobol ee maamulka sc khaatumo iyo hay-adda unicef oo maalgelinaysay ceelka in badan buu fadhiyey waxa dad badan oo ilaa gaaraya laba kun oo qof waraabiya hadda waxaanu doonaynaa inaan extension ku darno maalgelin lagu sameeyo biyogelinta loo sameeyo dayactirka tankiyada iyo motoorkii ilaahay waxaanu ka baryanaa inuu nala garab qabto dadka deegaankana waxaanu korjeena iyo mas-uuliyiinta ceelka inay ceelkooda ilaashadaan gacanta dee ayna u dhowraan sidii maaragtay ay nafahooda u dhowr lahaayeen agaasimaha waaxda biyo ee wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali maxamuud xirse iyo waliba xuseen xuseyn intika wasaarad ahaan iyo kugoonta walkuqabadooka dhibaatada biyo yare ee ku jarta deegaanada maamulka s c khaatumo ku sugannahay degmada tukaraq ceelkan baahidiisu ay ka timi ama dalab looga yimi wasaaradda maamulka ee s c khaatumo iyo deegaanka bulshada dadka ku nool ceelkaas oo in badan fadhiyey runtii dayac fara badanna qabay sidaa ujeedaanu hareeraha annagoo ka jawaabaynaa ceelkaas baahidiisa annagoo la kaashanayna runtii wada shaqaynta aanu leenahay hay-adda unicef inaannu ka jawaabno iyo talada wasiirka iyo wasaaradda wasaaradda mandatekeedu waxaa weeye dadka inay gaadhsiiso biyo ku filan taas marka jawaabteedii runtii waxaanu u nimay inaannu degmadan tukaraq ceelkaa dayactirka aanu ka qabanno hawsha ayada ah mujtamaca ama bulshada halkanna waxaanu kula dardaarmaynaa marka ceelka laydiin sameeyo ceelka mas-uuliyaddiisa iyo inaad ilaashataan oo dayaca ka dhowrataan ilaa laba kun oo qoys baa loogu talagalay ceelkan in runtii ay ka faa'iidaysato marka insha allah muxuu ahaayey hawshaa waxaanu jecelnahay inay degmaduina qaadato maandatekeeda qoryaha s c khaatumo oo nagala joogo walaalkay salmaan simaha guud s c khaatumo in runtii iyaguna qaybtooda doorkooda ay ka qaataan